tesalonika koowaad cutubka saddexaad sidaas daraaddeed markii aannu ishayn kari weynay waynala wanaagsanayd inaannu keliya ahaanta iyo ateenay ku hadhno oo waxaannu idiin soon dirnay walaalka iyo timoteyos oo ah midiidinka ilaah xagga injiilka masiixa inuu idiin xoogeeyo oo idin dhiirrigeliyo xagga rumaysadkiinna inaan dhibaatooyinkani ninna dhaqdhaqaajin waayo idinka qudhiinnuba waad ogsoon tihiin intan lanoo doortay waayo markii aannu idinla joognay horaannu idinku sii sheegnay inaannu dhibaatoonayno waana sidaa ay noqotay idinkuna waad og tihiin sababtaas daraaddeed markii aan ishayn kari waayey waxaan idinku soo cidiray inaan rumaysadkiinna ogaado waaba intaasoo kii wax jirrabi jiray idin jirrabay oo hawshaydii wax aan waxtar lahayn noqotaye laakiinse haatan markii timoteyos nooga kiin yimid wuxuu noo keenay warka wanaagsan oo ku saabsan rumaysadkiinna iyo jacaylkiinna iyo inaad kol kasta si wanaagsan noo xusuustaan idinkoo xiiso u qaba inaadna aragtaan sida aannu annaguba xiiso ugu qabno inaannu idin aragno sababtaas daraaddeed walaalayaalow dhibkaygii iyo qaxarkaygii oo dhan waxaannu kaga qalbi qabownay xaggiinna rumaysadkiinna aawadiis maxaa yeelay haatan annagu waa noolnahay haddaad xagga rabbiga ku xoogaysataan waayo mahad intee le'eg baannu ilaah ugu naqi karnaa idinka aawadiin iyo farxaddii oo dhan oo aannu ku faraxnay ilaahayaga hortiisa idinka aawadiin habeen iyo maalinba aad iyo aad baannu ilaah inaannu wejigiinna aragno oo aannu dhammaystirno waxa ka dhiman rumaysadkiinna haddaba ilaaha ah aabbaheenna iyo rabbigeenna ciise qudhiisu jidhkayaga xaggiinna ha ku soo toosiyeen rabbigu ha idin kordhiyo oo ha idin badiyo jacaylka midkiinba midka kale u qabo iyo dadka kale oo dhanba sida aan annaguba idiin jecelnahay inuu xoogeeyo talbiyadiinna iyagoo aan cayb lahayn oo quduusnimo ku jira ilaaheenna oo ah aabbaheenna hortiisa goortii rabbigeenna ciise la yimaado quduusintiisa oo dhan